haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal sidaad ku maqasheen barnaamijkii toddobaadkii hore noloshiisa inteedii badnayd hadduu raago ogaas ku tilmaanaa gabyaa xagga nabadda u xagliya qamaan bulxanna sidoo kale ayuu ahaa barbaarnimadiisii warar badan kama hayno gabayadiisa qaarkoodse waxaa laga garan karaa inuu ahaa nin garaad badan oo maanseyahanadii la xilliga ahaa ka fiiro dheeraa wuxuu ahaa nin fakera oo waayaha dunida u warhaya maantaas uu joogo nin aan walwalkiisu ku ekayn had iyo jeer maamiya waxa timaadada dhici doona amaba dhici kara wuxuu ahaa nin saadaalin kara dharaartaas falka lagu kaco beri ka maalin wanaagga ama xumaha laga filan karo dacdooyinkii uu u soo joogay ee bulshada raadeeyey ama inta ka horreeyey uu maqlay ayuu tixa shiikhsi leh ku taariikheeyey tixa ay murtiyimuush ka tahay oo ilaa maanta ay soomaalidu jeceshahay kuna maahmaahdo qamaan waxaa laga hayaa gabay qurux badan oo uu ku taxaayo guuldarrooyinka colaadda laga kororhsado waa gabay uu ku hiifaayo nimankii uu ka dhashay markay dagaallo joogta ah ka bixi waayeen markay dhac iyo duulaan dhaqan ka dhigteen dhammaan qabaa'ilkii la deriska ahaa markay godab ka wada galeen ninkii ama raggii ay dileen ee gacantooda ku baxay markay ka garaabi waayeen oo magtii lagu yeeshaba ay dafireen intaasba markuu inta ka waaniyey ay ka hoos qaadi waayeen ayuu tiriyey gabaygan aan kol dhow qaar tudcuryadiisa ka mid ah idiin marin doono wuxuu qamaan gabayga ugu furfuranayaa canaan uu dusha kaga tuuraayo ragga qaar uu caamo ku tilmaamayo kuwaasoo aan war iyo wacaal u haynin nabaddii ay maantaa ku naaloonayeen hawkarkii uu isaga qamaanihi ka soo maray waayo aragnimadiisa ayaa bartaye wuxuu iyagana barayaa in khasaare mooyee dheef loogu xisho aan colaadu lahayn xoolaha ayaa ku yaraan dhulka la daaqsada ayaa ku soo koomi roobkaa gabaabsii markaas bay abaar gaagbareebta ahi ku baahi giddi arliga ay degaan ee toga faafaneed ku teedsan dabadeedna caws ay xooluhu afka la aadaan iyo biyo ay ka waraabaanba waa lagu diimi wuxuu nimankaas ay xigaalka yihiin kula talinayaa waa buuxaanoo maanta way ladan yihiin inay cagta dhigaan ayna ilaashadaan wiilasha tirada badan iyo caanaha heeshiga ah ee ay haystaan wuxuu yidhi caawa iyo maanta nabsigu waabaa can yahaye waa caamo nimankaan ogayn ceeg markaan tegay iyagoo cayilay bay arkeen ciidna laasimay cawaweer cisho iyo fii dagaal cadow isboobaayo celiid kulul cagaag iyo rasaas camal la baynuuno ciwal gabanahoo loo xishiyo caafimaad ma leh cuudkoo yaraadiyo dhulkaas soo celiiriyamaya cirkood roob ka weydo iyo abaariya camimi faafe cawskiyo biyaha yaa ingegi ceelka buuxsamay intaad caano iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigo e cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin qaybaha ugu dambeeya ee gabayga wuxuu qamaan mar kale ku haaraamayaa nimankii sida fudud iyaga iyo dariisyadooda colaadda u dhex dhigay kuwaasoo uu ku tilmaamayo carruur inta caloosha buuxsatay aan duni iyo xaalkeed warba ka haynin gabagabadana wuxuu u doortay su-aal uu isla kuwaa ku weydiinayo isagoo ku leh dabuubtaydu inay tahay rumbiya kama dhibcaana waxaad ku garataan waxaad geysateen awgood carbal farta iigu fiiqa bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur dhulka eebbe meel inoo nabad ah meel aynu tan uga guuri karayno ama uga roob raaci karayno oo aana iyo godobi aana inoo ool wuxuu yidhi caku iyo cakuya sawma nacin caasi iyo eersi rag cayaayid iyo boob miya nala collaysiiyey cammaado qanacaaliya dhul sow canug hallayn maayo carruur dharagtay caaniya haruur laga cidaab roonee dunida ciirtay qaar baa ka hadi cawasay tahaye cilowba eey tala xumaan ciribta may saartay war carrada eebbahay nabad kobaan ugu caraabayno oo aynaan caruusiya ahayn sida tancaar googa carbal hela cadceed iyo cadceed kobaan ka cayn saaro waa tahay cabdi maxamed awmagan oo cabdigarayax loo yiqiinay wuxuu ka mid ahaa maanseyahanadii soomaalida ee qamaan ka dambeeyey dhalinyaronimadiisii wuxuu ku caanbaxay gabayada iyo geeraarada guubaabada ah ee barbaartu kolkay maqasho inta buruuraan ay hubka boobi jireen dhammaadkii haddaba kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii ayaa galbeedka dalweynaha soomaalida gaar ahaan ceelgaab dhulka lagu magacaabo waxaa ka dhacay dagaallo dhex maray gabyaagu reerka uu ka dhashay iyo qolo ay daris ahaayeen goobo dhowra oo nindoor miiran lagu gabawaray ayay isku haleeleen dhiig baa daatay magihii baa la isu diiday xoolana waa la kala qaaday dabadeedna waxay arrintaasi la xumaatay xaaji diiriye xirsi oo ka mid ahaa odayada xisbigii s y l islamarkaasna ka tirsanaa gedislaydii waaweynayd ee xamar wuxuu qaadan kari waayey iyada oo laba saddex sano oo qurihii ay calansaarkii ka dhiman tahay in colaadihii toltolka ee debin ay leegadu caburisay ay soo noqdaan sidaa darteed wuxuu xaajigu abaabulay oo xamar ka diray erge labada qolo nabad dhex dhigta taasoo qoladii cabdigalayax ku hormartay gabyaaga oo tallaabadaa xaajiga la dhacsan ayaa haddana ku jiray raggii laxaajoodka ergada loo soocay markiibana nabaddii ay soo jeediyeen ayuu hawraarsan iyo guddoon kaga jawaabay dabadeedna maalmo kadib ergadii oo qoladii kale ambabax u ah ayuu ugu sii dhiibay gabay dheer oo si walba uga duwan kuwii lagu yiqin gabay uu ku tirinayo dhibaatooyinkii ay colaaddu sababtay iyo sida taban ee dad iyo duunyaba ay labadooda dhinac u saamaysay waxaa gabaygaa ka mid ahaa niman yahu mahtarakaa dhacdo madhay raggeenii malkadaan istaagaba nin baa mayle oo gagane madaxdii lalaah iyo intii magaca dheeraydee malyan baa ku lumay weeradii laysu maamula ee alla ilaahe macaash lagama helin amase maamuuse mashaqada dhexdeennaa nin dayey muuse nowdhididii magtii laysu diiday iyo xaqii muuqan kari waayey marindhaafka iyo aabigii la isku maagaayey muslimkii la gooyiyo dadkii maanka ka coloobay mabda'ii la eed xaajadii murugtay waagii masqarooyin badan baana galay tan iyo maantiiiyo miyi iyo magaalaba arlada loo mushtari waaye mucsur weeye nimankii lahaa maalka xoogga leh ee moorooyinkii buuxi jiray maray adduunkii iyo makasta iyo ninkii maanyar baa moog wixii dhacaya inay dunidu meekhaan jabtay yaan maragu haystaaye waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii maalintaas baana colaadii labada qolo u dambeysay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo